laisdhaafsaday waxaa ka dambeeyey xiriir wadahadal ay yeesheen taleefon ku yeesheen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweyne uhuru kenyatta oo ay kaga wada hadleen xaaladda iyo maaragtay maxaa la yihahdaa tensionka jira khilaafka jira kabacdina madaxweynaha kenya wuxuu soo diray wasiirkiisa arrimaha gudaha doctor fred matiangi oo isaguna fariin ka waday iyo wafdi la socday wafdi hogaaminayay ayaa mid maxaa la yihahdaa muqdisho shalay oo madaxweyne uhuru ka keenay fariin ay u keeneen madaxweyneheena maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxaa lagu heshiiyey in la yareeyo maaragtay maxaa layihahdaa khilaafka hoos loo dhigo in xiriirka lagu celiyo iskaashigii iyo wada shaqayntii marka xiriirku hadda wuu soo wuu ka soo hagaagsanaanayaa sidii uu ahaa maalmo ka hor war saxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay madaxweynuhu inuu aqbalay martiqaad uga yimid madaxweyne uhuru kenyatta inuu kenya booqdo goormuu tegayaa booqashadaas goormay dhacaysaa
weli waxaan wadnaa qorshayntii qabanqaabadeedii labada wasaaradoo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa isla qorsheynaya muddada waktiga
laakiin soo lama dhihi karo arrimaha wadamadu isku khilaafsan yihiin way ka culus yihiin booqasho keliya madaxweynuhu waad la socotayoo dhowr toddobaad ka hor wuxuu joogay nairobi heshiis bay ku dhawaaqeen isaga iyo madaxweyne uhuru kenyatta xiriirka in la caadiyeeyo safarkii tooska ahaa lasoo celiyo haddana xaaladdu mar kale ayay qasantay marka qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga heshiiyo maxay yihiin khilaafyada aad sheegto oo dhan labada madaxweyne inay isla hadlaan ama mas-uuliyiinta labada dal isla hadlaan waxay qayb ka tahay xoojinta iyo hagaajinta xiriirka tallaabooyin kale in lagu sii darana way way habboon tahay sida adugu aad sheegtay marka marka horeeto labada madaxweyne isla hadleen wax badan ayaa hagaagay waxaa suurto galay in diyaaradihii soomaaliya ka imaanay ee toos yimaadaan maxaa la yihahdaa nairobi waxaa suurto galay in dadkii soomaalida ahaa ee diplomatiska ahaa ay ay maaragtay visa on arrival ay ku yimaadaan visa markay airbortka yimaadaan nairobi ay qaataan waxyaaba badan ayaa suurto galay haddana khilaaf kale ayaa yimid marka in khilaaf isla hadalka madaxweyneyaashu wax badan buu daaweyn karaa laakiin hadde ma ma jirto wax baala inaan khilaaf kale dhici doonin marka is-imaanshahoodu iyo sida hadda ay isla hadalkoodii natiijada ka dhalatay iyo maaragtay maxaa la yihahda ergooyinka hergada ay soo direen kenya waa bilow fiican labada madaxweyne arrintaasi si waxayaan haddaad fiirisay qoraalka ka soo baxay maxaa la yihahdaa madaxtooyada wuxuu sheegayaa tillaabooyin kale oo la qaadayo tillaabooyinkaas ayaa marka khilaafyada jira lagu dhamaystirayaa wixii suurtagala oo labada dhinac ay isku raacaan qodob ka mid ah war-saxaafadeedkii aad soo saarteen ee kenya ku saabsanaa dhowr maalmood ka hor wuxuu ka hadlayey wadamada ciidanka u soo diray soomaaliya ee ka midka ah amisom in aydinaan ogolaaneyn mid ka mida inuu ciidamada u adeegsado dano gaar ah ciidamada kenya ee soomaaliya jooga calaamad su-aal miyaa saaran ma waxaad doonaysaan ciidankaasi inay kasii mid ahaadaan amisom mise shaki baad ka qabtaan oo xaaladooda in si gaara looga wada hadlo haddiiba ay taasi xataa keenaysa inay ka baxaan wadanka heerkaasay wax marayaan bal noo faahfaahay ha si qoraalku ma khilaafsana joogitaanka ciidamada kenyaanka ciidamada kenyaanka waxay ka mid yihiin ciidamada amisom waxay ka mid yihiin ciidamadii soomaaliya garab istaagay la dagaalanka argagixisada oo dad badan uga dhinteen marka ciidamadaasi aad ayaanu ugu daymaynsanahay abaal badan baanu haynaa kenya iyo ciidamadoodaba sida ciidamada kaleeto oo walaalaheen jabuuti dalka ethoobiya burundi iyo uganda intaba marka qoladaas abaalkooda ma ilaaweyno laakiin mabdaa ah ciidamada amisom ka tirsan waa inay mandatekooda amisom ay ku ekaadaan iyadana waa mabda dal qarannimadiisa ilaashanaya sida annagoo kaleeto ay tahay inuu maaragtay maxaa la yidhahdaa yidhaahdo hadduu dareemo in xiriirka dalkaas kaleeto uu soo xumaanayo marka labadu isma diidana marka hadda ma jirto qorshe soomaaliyeed oo lagu dhahayo ciidamada kenya ha baxeen ama amisom kama mid aha laakiinse waa waa waajib waana waana given wa wa waxay tahay in la iska fahmo kenyaankuna ay fahamsan yihiin adduunkuna fahamsan yahay in ciidamadu ciidamada amisom ay mandate leeyihiin sidaas daraaddeed ay mandatekoodii ku adkaadaan ku ekaadaan haddii haddii uu yimaado khilaafna waa la xusuusinayaa in mandate-kaas ay ku ekaadaan maxaa keeni kara ama xariiqa xariiq nooceeya hadday ka gudbaan bee la dhihi karaa dowladda soomaliya dhihi kartaa ciidankaas ha baxaan hadda hadda xariiqy xariiqyo maanan dhigin laakiin amisom waxay u joogtaa waddanka inay horta waxay ku timid rabitaanka dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya aan kaa dhex gala halkaa wasiir halkaa aan kaa dhex gala wasiir ciidanka kenya markii ugu horreysay soo gelayeen go-aan dowladda kenya qaadatay ayuu ahaa bishii oktoobar labada kun iyo koob iyo tobanka laakiin sanad kadib unbaa lagu daray ciidamada amisom madaxweynihii xilligaasi uu ka soo hor jeestay soo gelitaanka ciidamada kenya ee soomaaliya way hadda maanta waxaynu ka hadlaynaa maaragtay maxaa la yihahdaa march two thousand twenty ciidamada kenya waxay ku joogaan mandate-ka amisom marka maadka mandate-ka amisomna saad og tahay waxa weeye inuu soomaaliya ka taageero dowlad inuu horta ku joogo rabitaanka dowladda federaalka soomaaliya marka hore sidor waa ku yimaadeen labo inuu soomaaliya ka taageero la dagaalanka argagixisada marka mabaadidaas waxay u baahan yihiin in mar kasta la xusuusnaado way dowladda soomaaliya codsi rasmi ah ma u gudbisay dowladda kenya oo ku saabsan in cabdirashiid janan oo markii xabsiga uu ka baxsaday kenya tegey haddana saraakiisha waqooyi bari ee soomaalida ay leeyihiin mandheeru ku sugan yahay in loo soo gacan geliyo dowladda soomaaliya codsigaas ma u gudbisay soomaaliya kenya hadal aan toos ugu socon cabdirashiid janan laakiin taabanaya kiiskiisana shalay waxaa sheegay beesha caalamka oo dhahday dadka looga shakisan yahay dembiye inay galeen waa in maxkamad lasoo taagaa jawaabtaada
jawaabteeda waxaa weye dowladda soomaaliya waxay si rasmi ah ugu gudbisay maxaa la yidhaahdaa interpol in oo kenya iyo dal kasta oo dalalka un-ta ka mid ah ay member ka yihiin ama badankooduba inay maxaa la yihahdaa inuu yahay ninkaasi nin sharciga kasoo baxsaday sidaa daraaddeedna ay tahay in soomaaliya loo soo celiyo si wixii dembi loo haysto loogu qaado marka kaasi waa ogeysiin rasmiya weeye bal waxaad wax yar ka hadashaa dowladda soomaaliya iyo maxaanku idhaahdaa waxa ay ka doonayso kenya maadaama laba wadan oo derisa maaragtay la yahay waxa aad ka doonaysaan kenya inay ka soo baxdo soomaaliyana ku qadci karto
waxaan ka doonaynaa in ay kenya waa dal derisa waa dal aan walaalanahay waa dal saaxiibnimo naga dhexayso waa dal aan weliga isla noolaanayno waa dad dalkayaga dadka yaga dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed iyo dalka kenya ay aada isu dhexgaleen waa dal sidaan sheegay aan abaal weyn u hayno ciidamadoodii na garab istaagay iyo dowladahoodii kala duwanaa xukuumadoodii kala duwanaa iyo shacabka kenyaba gacantu ka geystay maaragtay dib xasiliininta soomaaliya laakiinse mararka qaarkood waxaa dhacayay faragelin ku saabsan arrimaha gudaha ee soomaaliya waxaa tusaale waxa u ah arrintii hadda aad tilmaamaysay in maaragtay dembi loo haysto oo baxsaday oo kenya lagu soo dhoweeyey haddana jooga markii ugu dambeysay joogay xuduudka kenya colaadna ka sameeyey maaragtay maxaa layihahdaa xuduudka ay dad ku dhinteen oo hantii ku dhaawantay marka arrintaasi arrin kala qabata maaha laba dal oo deris oo walaalaha oo raba inay xiriir fiican yeeshaan sidaa daraaddeed waxa ay soomaaliya ay mar kasta ilaalinayso waxa weeye deris wanaag laakiin waxay kaloo dhowreysaa maaragtay midnimada dalkeeda iyo dadkeeda waa garta inkastoo isagu uu beeninayo halkaas waan kala caddaynayaa cabdirashiid janan waraysaan la yeelanay wuxuu leeyahay anuu dembi ma gelin arrimo siyaasadeed baana laygu haystay saasuu isagu ku doodayaa laakiin dowladda soomaaliya waxay ku haysatana dhinaca kale dhegeystayaasheedu way ka dharagsan yihiin marka wasiir aad baad u mahadsan tahay